بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku dhex jirnay weli abwaabtii xusn اlkhuluq kolley baabkii baabu xusn اlkhuluqi idaa faqahu baana aynu bal kusii dhex jirnay oo axaadiistiisiiba qaybi ay noo harhsanayd ka wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna abu الnucmaani qaala xadaثna abu cawaanata can ziyaad bni cilaaqata عن أسامة بن شريك قال أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بل أبو النعمان كلي لا أرقر بين سوى الشيخ بخاري ودكن يدي سننك كافتومية وعارم أما محمد بن فضل السدوسي أين مري أبو cawaanana horeynu u soo marayo waa nin atbaacu taabintii ka mid ahaa caalimna ahaayo kolle kunyadiisan aada uguba shuhroobay magaciisa wadaax ibnu cabdillaahi baaba la yidhaahaa horeynu isagana usoo aragnay ziyaad ibnu ciraaqatana imika ma xusuusni oo isaga ma xusuusni waana ixtimaal inaan soo maray waa nin taabici oo taabiciintii dhexe ka mid oo hiqa ah oo reer kuufa ahaa ziyaad ibnu ciraaqata athaclabi ama usamat bnu sharik waa saxaabi kolley ziyaadkana isla reer ahaayeen oo صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay ka mida weeye usamat bnu sharik qaala wuxuu uhi usama kuntu cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waxaan ahaa rasuulka ilaahay agtiisaan ku sugnaa kolleyna riwaayadka qaarkood sida ku yimi waqti xaj baabay ahaydba oo ibnu khusayme iyo kitaab ulxaj bay kuba soo saareen oo adigu rasuulka ilaahay buu la joogay waja-at waxaa timi alacraabu nimankii reer miyiga ahaa oo dee xajka hadduu xajatulwadaac yahayba waa aad baa loo soo xajayo kumayaal baa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laba xajay kumayaalkaasna dee waaba intooda badanba waa dadkii jihooyinka iyo aqdaarta kaba yimi oo acraabta uba badnaaye adigu iyagii baa yimi naasun kahiirun bal acraab baan ka bedelaynaa naasun waxaa yimi dad kahiirun badan ayaa yimi min haahunaa wa haahunaa rasuulka ilaahay baa jooga majliskiisii weeyo saxaabadii baaba la fadhida markaa dad badan oo acraaba ama reermiiya ayaa xaggan iyo xagganba kaba yimi naasun kahiirun ay jaa-a waxaa yimi naasun dad kahiirun badan baa min haahunaa xaggan iyo wahaahunaa jihooyinkii kala dunaa bay kaba yimaadeen fasakata annaasu dadkii way aamuseen waa dadkii rasuulka ilaahay la joogay waaba asxaabtiisii iyagu way aamuseen laa yatakallamuuna may hadlayno gayruhum iyaga kayrkood nimanka acraabtaa mooye cid kaloo hadlaysay may jirin kolley dee aamuskan saxaabadu dee qur-aankaaba loogu diiday su-aalaha rasuulka ilaahay ay weydiinayaan ama ay badsanayaan markaa dee saxiixa inooguba sugan xadiida nas iyo baaba wuxuu uhi waxay jeclaan jireenba nin reermi iyo caaqila oo iyaga dee arrinkaa nahyigaasay ku dhaqmayeene dee dadkaa socotada oo wixii bal matalan iyaga hadalee kaba dhaca ama su-aalay kaba yimaadaanna kuwaa dee iyagii aan laba mid ahayn inuu yimaado si ay su-aalihiisa ugaba faa'iidaystaanba bal adigu way aamusnaayeen laakiin dadkan acraabta ayaa hadlayay kolley laa yatakalamuunana in de waxa weeye acraabtiibaa in de dadkiiba u aan damiirkani yahay hayruhumna bal dee malaha luqadii akaluuna albarakuusa ay odhan jireen oo dee daahirku wuxuu ahaa ficilkii ismi daahiriyaa loo tiiriyey faacilkiisii dhacaya inaan aanay la xidhiidhin calaamaadkan ecraabto ama wowdan iyo tanoo laa yatakalamu gayruhum laba yidhaaho ficilkii la ifraadiyo kol haddii ismi daahira loo tiiriyey laakiin tadna waa luqo jirta oo iyadoo bal maalan ismi daahira ficilkii u tiirsan yahay haddana calaamadii ama tasniye ama jamaciyo ay laba xidhiidhaan waa luqada ay dee kana cabiraan kolka luqatu akaluuni lbaraakis oo libacdi alcarab luqadood weeye oo laa yatakalamuuna kayruhum ay laa yatakalamu kayruhum weeye dadka way aamuseenoo iyaga uun mooye cid kaloo hadlaysay may jirin oo iyagu way hadlayeen rasuulka ilaahayna waxbay weydiinayeen wabatan faqaaluu waxay yidhaaheen yaa rasuula allahi dadka way aamusan yihiin xadiidkan duruqdiisa qaarkood kolley abu daa-uud iyo tirmidi iyo ibnu maajahiyana way wariyeen inta dambe ee ku tacalluqsan dawada iyo dibiga ayaanay inta badan kolley ragga ama aimada aan tilmaamay kuwa kaaftoomeen sidaas daraaddeed bay saddexdooduba xadiidka kitaabu dibi bay ku soo saareenay kuwa wariyeen saddexaa kitaabeen sheegaya kutubtaa sunantaa kaba mida xadiidka bal markaa kolley riwaayaadkiisa qaarkoodna waxaa ku sugnaa inuu yidhi rasuulka ilaahay baanu imise halkan bay noota adigu rasuulka ilaahay iyo asxaabtiisii kaana calaa ru'uusihim udayr waa sia ay u aamusnaayeen u haybaysanayeen si wax madaxyadooda shimbiro korkooda ay ku sugan yihiin ay diidayaan de hadday dhaqdhaqaaqaan inay duulaanba ay taas oo kale waa xaggii marka la eega majliskiisa say ahaayeen iyo tawaaduci iyo khuduuci iyo waqaarkiiyo deganaantii majliskiisa bal haddaba iyagii baa dee toqolooyinkanaa yimi waxyaalihii ay weydiiyeenna ee hadalkoodii ka mid ahaa de maaha inay iska buuqayeen ay qaylqaylinayeenno rasuulka ilaahay bay u yimaadeenno waxbay weydiinayaan waatanoo faqaaluu waxay idhaaheen yaa rasuulallahi rasuulka ilaahay ow acalaynaa korka yaga ma yahay xarajun cidhiidhi anaa ismi iyo dembi xarajku waa addiiq waa cidhiidhiga dee dembigana isna cidhiidhi baa ka yimaada iyo ciqaab iyo waxbaa kaba yimaado isna xaraj waa la yidhaah haddaba cidhiidhi korka yaga ma yahay dembi ma nooga imanayaa fii kada wax shay bay sheegeen ama waxyaalay sheegeen waxaa caynkaas oo kalea ismi miyuu ku sugan yahay oo dembi miyaa noogaba imanayaa bay yidhaaheen fii kada wa kada waxa iyo waxaas iyo fii ashyaa ashyaa bay rasuulka ilaahay weydiiyeen oo dee waa arrinkan ay lahaayeen fii kada wa kada min umuuri innaasi dadka umuurahooda kaba mid ahoo laa ba'sa biha waxyaalaha dadku ay laba yimaadaan dadku ay sameeyaan ee kaba dhaco laakiin dee aan wax dhiba lahayn ayay iyaguna haddana si ay isaga ogaadaan oo isagaba hubsadaan ayay rasuulka ilaahay weydiinayaan waxaa xaraj miyuu noogu jiraa waxaa xaraj miyuu noogu jiraa kaa dembi miyuu kaba imanayaa faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaa cibaad allahi addoommihii ilaahayow wadaca allahu alxaraja ila imra'an iqtarada imra'an dulma fadalika aladii xarija wahalak addoommihii ilaahayow wadaca allaahu ilaahay waa dhigay waa dejiyey waa kor yeelay weeyo dadka waa ka kor yeelay alxaraja cidhiidhigii khaasatan dee waxyaalaha ay weydiinayeenna waatan xadiidka ay noogu sugantahay fii ashyaaa min umuuri innaasi laa ba'sa biha iyagii baa doonayay cilmi doon bay ahaayeen bal waxani inuu dhib leeyo iskaba ilaaliyaan iyo dee inuu bannaanyo dee markaa iskalaba yimaadaan ayay rasuulka ilaahay weydiinayeen markaa waana noocaas weeyo ilaahay waa dhigay macnaa waa dhigaydu waa ka riday dadka ama waa ka kor yeelay alxaraja cidhiidhi oo bacnaadiiq iyo wax cidhiidhi ugaba yimaado halaag iyo ismi oo khaasatan waxyaalihii ay weydiinayeen kaba mida ilaa imra'an shaksi uun mooye iqtarada manaa iqtarada bimacnaa iqtadaca weeye oo halkan waa asiibay gaadhay ama goosta imra'an shaksi dee kale oo muslima dulman dulmi ahaan macnaa dee ruuxii ruux kaloo muslima isagii xan oo xantay iyo ku been abuurad iyo dhib kaleu gaadhsiiyey iyo waxyaalaha caynkaasa kuba asiibay oo waxa weeyaan asalka hore alqardu waa alqadc macnaha wuxuu gaadhay oo xaggiisii kaba asiibay dee waxa weeyaan wax dulmi ku sugan yaho ama xan ah ama wax kalea kaas iyada ilaahay ma kor yeelin oo ma dhigin ruuxii waa loo qabanayaa ruuxaa ruux muslima bmacnaa tanaawalahu bilgiibati wanaxwiha dee dulman iqtarada ila mra'an shaksi un mooye iqtarada goostay oo macnaa gaadhay oo isagii kaba asiibay imra'an shaksi dulman dulmi ahaan dee qidca min dami jasadi wax la mida waa xantii iyo wixii kale dee bal iyadna ay kuba sugnayd uun tacadiga dad laguma tacadiyaya fadaaka kaasi aladii kii weeye xarija ka isagu dembaabay waa kaa wahalaka ka halaagsamay waa kaa dee ujeeddadu ruux kaloo muslima ku tacadiyaya isagii bal maalan dee yusiibuhaa man yatanaawaluhu bidulmin iyo kiibo iyo wax lamida kaas baan xarajkiisa iyo cidhiidhigu uu korkiisa yahay kaas baa dembaabay xarija oo halaagsamay taas buu idhi oo macnaa ujeeddadu waxa ay dadka tacadi lagu tacadiyo ama qowl ha noqoto ama ficilo ay kuba sugan tahay dee iyagana waa wax ka dhacayay keyrkoodna kaba dhaca ashyaaha ama uu yihi rasuulkii ilaahay dee waa ilaahay waa ka kor yeelay dadka in cidhiidhi ugaba yimaado kuwaa ka mid maahee kuwan cidhiidhi iyo ismi iyo halaag baa kaba imanaya qaal waxay idhahan yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahay kutubtaan sheegayana qeybtan dambaa kuba sugnayd ana tadaawaa ma istaweynaynaayo dee haddii xanuun nagu yimaado inaan istaweynaa ma noo furan tahay ma noo bannaan tahay qaala wuxuu uhi nacam haa istaweeya waa istaweynaysaan yaa cibaadallaahi addoommihii ilaahayow tadaawow istaweeya fa ina allaha ilaahay caza wajal lam yadac muu dejin oo ma abuurin daa'an xanuun ilaa uu abuuray xanuun wadaca lahu shifaa'an dawana waa u dejiyey oo xanuun kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqay amase alfaadda qaarkood ku timi uu soo dejiyey waa xanuunadan dee waxaan taqdiir ilaahay iyo taabuurkii weeye dawadiisiina ilaahay uu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala markaa istaweeya taas baa rasuulka ilahi o dee istaweynta la istaweeyo ee ruuxu xanuun ku yimi iskaba daweeya isagoo dee waxa weeyaan ictiqaadsan waxani inuu sabab yahay ka caafimaadka ama caafimaadka dee cid ilaahay xaggii uu kaba imanayo xanuunka iyo dawaduba ilaahay gacantii ay kuba sugan yihiin umuurahana ay asbaab tahay waa shay dee jaa-isa mashruuca tawakulkii ilaahay la tala saaranayeyna kama hor imanayso mana anfiyeyso taasba weeye marka rasuulka ilaahayna muxuu amray in la isdaweeyo tadaawow addoomihii ilaahayow isdaweeya de axaadiis kalena waabay kuba timi amarkan fa ina allaha ilaahay caza wajal lam yadac muu dhigin oo ma dejin oo da-an xanuun ma abuurin ma dejin ilaa wadaca lahu shifaan gayra daa'in waaxidin xanuun keliya mooye oo macnaa waxa weeyaan xanuun kastoo jiraaba dawo waa leeyahay dee kan laga soo reebayo iyo xanuunkaa geeri ay kaba dambaynaysa mooyaane oo markaa ma jiro xanuun dee jiro oon dawo lahayn ee laakiin dee waxay imanaysa siduu rasuulka ilaahay baa xadiid kale ka cabiray calimahu man calimahu wa jahilahu man jahilah waa jira dee ciddii ogeyna way ogaatee rabbi garansiiyey oo waataa marka dee waana cid badanna way ka jaahir tahay xanuun kasta walow dee imakaba amraad laleeyahy waa musmin oo dawo ma laha ay waqtigeennan iyadoo dee in badan jaanibkaas caafimaadka iyo dawooyinka iyo wixii taa ku tacalluqsan tadawur aada iyo aada u weyn oo marna aan dee waqtiyadii ka horreeyey aan jirin uu jiro haddana ilaa imikadan xanuuno aan dawo loo hayn baa jirta laakiin xanuun kastaba dawadiisa waa leeyahay rasuulka ilaahay xadiid kale oo isna saxiixa muxukun fa idaa usiiba dawaau daa'i bari'a biidn illaah arrinku laakiin waxa weeye in kastaba ha la daweeyo ruuxi haddii dee xanuunkan iyo dawadiisii aan la isla helin kolley dee dawadiisii lama helin oo xanuunka weli dawadiisii lama haye marka la asiibo xanuunka dawadiisii ujeeddadu dawadii iyo xanuunkii la isla helo marka maxaa iman haddana dee dawadu ta wax bogsiinaysa maaha waa sababune beri'a biidnillah markaasuu ilaahay idankii dee ciddii xanuunkani haysay uu kuba bogsanayaa haddaba de keliyuu rasuulka ilaahay kaba soo reebay uu yihi kaasi dawo ma laha qaal waxay idhaaheen wamaa huwa yaa rasuulallaahi muxuu yahay da-a iyo xanuunka aan dawada lahayni qaala wuxuu ihi alharamu gabowga oo gabowgu dee waa kaa quwadii ruux oo dhami ay daciifaysa daciifaysa ilaa uu kaba dhimanayo wuxu soo koraya ma jirte wakti kastaba uxunbaa kaba sii dhacaya isagoo dawo lagu daweeyo oo ruuxa gabowgii ka kaxaynaya dhalinyaranimo ayaa maxoog ku soo celinayaa ma jirto waxa weeye wixii kale laakiin xanuunada kaleba ah dawadeedii way leeyihiin dee calimahu man calimahu wa jahilahu man jahilahu intaas alharam oo bal waa gabowgii dee gabowgu sidiisa waxa weeyaan haddaanu xataa gabownimadani dacfi un ay toonay cudur ahayn laakiin haddana dee xanuun kastaa ruuxii uu jilicsan yahy kuma wada imanayo oo isagiibaa deeta muxuu noqonayaaba meeshii xanuunadu ay kuma kulmayeen kol haddii waktigaa la gaadho saa ay yidhaahaanba oo dee iminka da-dii baa qayshatay oo toos baa usoo gurmatay waa xanuunayunbaa deet ciddii u jawaabtay markay da-dii dhawaaqayl qayshatay wixii u yimiba dee dadkaa yidhaahao dee waa xanuunun oo waa xanuuno ayunbaaba usoo gurmaday haddaba bal maalan waa dee isagiibaa manbaculadwaa buu noqonayaa majmacii buu noqonayaa xanuun kastana waa u jilicsan yahay waana kuwa kulmayaanba haddaba kuwaasi dawo ma laha laakiin wixii kale dawo uu leeya dee ruuxii bal maalan markaa wax garanaya cidaa ku daweeya idinkuna isdaweeya oo taasi dawadii waa taqdiir ilaahay xanuunkuna waa taqdiir ilaahay labaduba kanna waa qadarkii kanna waa qadarkii waa asbaabtii ilaahay subxaana wa tacaala inoo jideeyey markaa tawakulkii iyo tala saarashadii iyo ama ictiqaadkii qadarka ilahay la ictiqaadin waxyaalahaasi kuma keeraad kuma laha ama wax anfiyayoo ka hor imanaya ma aha qaal waxay idhan yaa rasuulallah maxalu shaahidkii xadiidku waa kan waa xadiid dheer baabu noqday maa khayru maa ucdiya alinsaanu waa acraabtii su-aalihii ay weydiiyeen su-aalaha muhimkay weydiinayeen wax insaanka la siiya maxaa ugu khayr badan oo maa khayru ma kii ka ugu khayr badani muxuu yahay ucdiya la siiyey alinsaanu insaanka insaanka wixii la siiyey ama waxyaalaha la siiyey loogu nicmeeyey maxaa ugu fiican ugu khayr badan qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khuluqun xasan oo dabeecada fiican oo dee albiru xusnu lkhuluq waa kii xadiidkuba ahaa waa taa aynu soo marray waxyaalaha jannada lagu galo waxa ugu badan waa taqwa llahi wa xusnu اlkhuluq markaa wax dee waxa weeyaan insaanka la siiyo waxa ugu mudanba dee iimaankiisiina usoo raacaya waa khuluq iyo dabeeco fiican uu yeesho kolley axaadiisuna weli way inoo socotaa dee macnuhuna aada buu daahir u yahay xadiidka bal dee umuuraha inoogu suganna waa tan laqbadii aan laqbaynayey ayuun baaba wixii fawaa-ida bal iyo raaciye xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna إبراهيم بن سعد qال أخبرna بن شهاaب عن عubayd اللh بن عبد الله بن cتبة أن بن عabاس qاaل kolley موسى بن إسماعيلna wuu soo noqnoqod badan yahay شheekhan bخhaaري tbudki iبن شهاaب iyo عubayd اللahi بن عبد لله بن cتبna dee iبن شهاaبna isna waa imaamkaasna riwaayaadka aad u badan le xaafidkii waqtigiisiba ama ninkii ugu xifdiga badnaa mala dabaqadiisaba xagga marka la eego أxaadiiثa iyo taas cubaydullah bn cabdillahi bni cutbatana horeynu usoo maray oo waana nin dee taabiciyo kolley caalimna ahaayo waqtigii ibnu zubayrna qaadimakaba kaba ahaa isna kitaabka horean ugu soo maray allahuma ibraahim bnu sacad kolley imaka ma tarjamaynayo dee waa nin isna hiqaat ruwaad iyo dabaqa raggoodii rufacad ah ee sarreeye heerka sareba ahaa ah waa ibraahim bnu sacad ibnu ibraahim bni cabdiraxmaan ibni cawf weeye oo bal maalan usrana waa khaasatan inuu dhalo yacquub ibnu ibraahim la yidhaah iyo aabihii sacd ibnu ibraahim iyo awowgii ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf iyo dee markaa awowgiisa kale oo axad alcasharay waa usre haddaba iyaguna kutubta dikrigood iyo riwaayaadkoodu kuba wada badanyo intuba riwaayo leh malaa ibraahim ibnu cabdiraxmaan baa uguba yeeraanaya raggan kale dee iyagu taabiciinti iyo atbaacu taabiciinti iyo rag riwaayo badan loo kutubta labada saxiix iyo keyrkoodba kusoo noqnoqdee bal waa ninku waa qoyskaas wuxuu yidhi ana bna cabaasin qaala ina cabaas baa wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ajwad annaasi dad oo dhanka ugu deeq badan bilkhayri khayrka oo khayrka marka la eego oo waxa weeyaan dad oo dhan isagaa ugu deeq badnaa juudkana waxay kuba fasireen cidda maa yenbagii liman yenbagii way wixii habboonaayoo la siiyo ciddii kuba habboonayd la siiyo taas bay juud yidhaahaanee bal markay deeq noqoto rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dad oo dhan ba isaga ugu deeq badnaa wa kaana wuxuu aha ajwada maakii ka ugu deeq badan yakuunu uu ahaanayo macnaa axwaashiisa iyo asmaantiisa fii rabadaan xaasilan fii rabadaan yakuunu khabarkeedii baa halkan aan ridaynaa oo wakaana waxaa jooda maakii ama awqaadiisa iyo dee akwaantiisa ka ugu deeq badan yahay yakuunu mid ahaanaya xaasilan mid xasila ama yakuunu de xaasilan fii ramadaana ramadaan buu dhacayay oo ujeeddadu bisha ramadaan isagoo marka hore horta dad oo dhan ugu deeq badnaa ramadaan iyo kayrkeedba dad oo dhan ajwad annaas weeye hadda haddana deeqdiisi iyo juudkiisiibaa waqtigan mawsimkan fadliga badan ee ah ramadaan oo dee waxa weeyaan dadka ay soomayaan oo dee ilaahayba naxariistiisu ay badantay iyo juudkiisu bishaa ramadaan hadday makfiro iyo cidqiyo tahay ayaa rasuulka ilaahay juudkiisii iyo deeqdiisiibaa sii siyaadaysay waa ramadaan oo waa mawsim khayraad waa waqtigii qur-aanka la soo dejiyey dee jibriilna waa la kulmaya no bal matalan taasna qeyb juudkii siyaadada ahayd kaba mid ahaa qur-aankii ayuu bal matalan iyaguna ay wada aqriyayeen bal markaa umuurahaasna juudkiisii bay sii laablaabaysay sii kordhinaysay wa kaana ajooda maa kii ka ugu deeq badan yakuunu uu ahaanayo macnaa akwaantiisa iyo axwaashiisa xaasilan fii ramadaana xiina waqtigii yalqaah uu la kulmayo jibriilu jibriil calayhi wacalaa nabiyina afdal الsalaati wasalaam waqtigaas ayuu weliba deeqdiisu ay sii badnaydoo in waxa weeya dee qur-aankana wada aqriyayaan mawsimkan iyo kulankan jibriil iyo umuurahana juudkiisaay sii siyaadinaysay wa kaana jibriilu jibriil wuxuu yalqaahu mid la kulma fii kulli leylatin habeen kastoo min ramadaana ramadaan ka mida uu iman jiray oo uu la kulmi jiray yacridu waanu bandhigayay oo calayhi calaa jibriila rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam alqur'aana waa qur-aankii amiinkii waxyiga weeye isaga qur-aanka looguba soo dhiibay markaa rasuulkii ilaahay waa u bandhigayay oo macnaa dee jibriil intuu aqriya ayuu ka daba aqriyayey rasuulkii ilaahayna qiraa'adiisa iyo taasi waa u bandhigayey markaa jibriil buu u bandhigayay uu ku dul aqriyayey fa idaa laqiyahu jibriilu jibriil marka uu laba kulmo oo waa waqtigaa dee ramadaantii oo welibana qur-aankii ay wada aqriyayaan umuurahan baa iswada biirsaday mawsim khayraad oo dee qur-aankii isaguba deeqda dadka farayay ee bal taas oo kale iyana la wada aqriyayo iyo addoonkan saalixa ah jibriil la kulankiisa iyo bal umuurahan iyadoo rasuulka ilaah waqti kastaba uu deeq badnaa markaasuu deeq deeqdiisu ay sii badnaan jirtay markaa jibriil laba kulmo kaana wuxuu aha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ajwada mid deeq badan bilkhayri khayrka waa khayrku waa dee waa uu juhdii wax lagu bixin jiray oo dhan baa inuu inoo shamlinayaaye min arayxi dabaysha almursalati la diray oo dabaysha dee mubashiraadka ah roobkii hor soconaysa ee faafinayse markaa naxariistan iyo nicmadan ay ku bishaaraynayso ama ay wadaa uu dhul aada u badan intuu gaadho dhulkii uu kuba noolaanayo naxarimaha dabayl degan oo aan dhaqdhaqaaq lahayna waa dabaysha mursalada ah juudkeedaas iyo nicmadan kaba timaada ama naxariistan kaba imanaya dee dhulkii noolaynaya waxa kaba badnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh degdega u degdegaya xaggii deeqda dee juudkiisani haddii naxariistan iyo roobkan iyo ay dabayshu ay hor socoto ama ay tahay taa mubashiradaasi ama kuwa mubashiraadkii dhulkii uu noolaynaya isaguna qulubtiiba buu noolaynaya iimaankii iyo taas gees kalena dadka baahidii kale dadkana waa kaa daboolaye bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh horta dad isagaa ugu deeq badnaa waa mid haddana weliba waqti awqaadihiisa markaan eegno bisha ramadaan oo dee umuuro kala duwan ay ku kulmeen oo kuwaan soo tilmaanay ah ayaa juudkiisa iyo deeqdiisu siyaadaysay xagga baabkii xusnulkhuluqa xadiidka soo aroorintii laguba soo arooriyeyna dee siladan dadkii la xidhiidhinaya macruufka iyo juudkani waa qeyb xusnulkhuluq kaba mid ah oo xusnulkhuluqi bal markaa waxa weeyaan waa ixtimaalkii dadka dhibkooda iyo loo sabrayo xilmigii iyo dulqaadkii iyo cafigii iyo safxigii iyo annada oo dee bal matalan oo ah deeqdii iyo ixsaankii iyo xidhiidhintii iyo wixii iyagii looba tarayay oo kale ficilkii kale fiicnaaye lagubala dhaqmaye macruufkii xataa weji furfuran oo laguba qaabilo intuba xusnulkhuluqii bay kaba mid yihiinba oo juudkani waa qeyb xusnulkhuluqii kaba mida siladii dadka la xidhiidhinaya macruufkan iyo ixsaankan waa xusnulkhuluq buu isnaba yahay saa dee cafigii iyo safxigii iyo dulqaadkii dhibkooda loo dulqaadanayey oo isaguna uu yahayba dee xusnulkhuluq uba yahay tan buu uguba soo arooriyey oo juudkiibaa kaba mida xusnulkhuluqe bal rasuulka ilaahay saas bu xadiidkan ka dhawaa xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeen wey iyo aimada kaleba wen xadaثna mحamed بن سلاm qال أخbarana abu mعaawiyaةa عan الأcmaشh عan shaقيq عan abi mascuudi الأnصariyi qaala anahu qaal bal kolley ruwaadda waxaan filayaa waynu soo wada aragnay ee abu mucaawiyahan wuu soo noqnoqdaa isagoo acmash ka warinaya waa sheekhiisii waa abu mucaawiya nin indhala ayuu ahaa haddana iyadoo rag badan oo dee aada u badan oo xufaaddii islaamkii ay abuumaa acmash la kulmeen axaadiidiisna ay wariyeen axaadiistoodna dawaawiinulislaam ay ku wada sugan tahay waxaa la yidhaha abu mucaawiya ninkani dee aadna waa u laazimayay oo axaadiista acmash malihii dee ragga kale oo ragga dee aada uga wada heer sarreeyaa joogay asxaabtii acmashna laakiin markay xadiidka acmash noqoto waa dadka dadka ugu idqaanka badan dabdinta iyo sugitaanka badan abu mucaawiya ninkan la yidhaho nin dhaluha magaciisa moxamed ibnu khaazin baa la yidhaha waa magaca keliya moxamed waa sax oo dee waa magacaa mushtaragaae aabihii baa khaazim la yidhaha halka xaazim magacyada kale ay u yimaadaan isaga waa khaazim oo kha weeye halkii xada abu mucaawiya marka haddaan aragno abu mucaawiya acmash kaba warinayo waa ninkaasun waa ninkaa weeye nin kale maaha oo moxamed ibnu khazim abu mucaawiyata adariir can ilacmash magaciisana isna waan soo aragno kol laqabkay isticmaalayaan dee tacriif baa loogama jeedaaye ceebayn iyo waxyaalahaas iyo loogama jeedo waayo acmash waa nooc dee yar marka la eego cuyuubta indhaha iyo wax kaba mid ah magaciisa dee kolley sulayman ibnu mihran baa la yidhaha u noo yimaado kolna sulayman baan kitaabka ku arkaynaa kolna acmash de waana kolley laqabkana waa ku shuroobay magaciisuna waa sulaymane shaqiiqan isagana horaan usoo aragnay laakiin kunyadiisu aada looguma yaqaanaa kunyadiisaan kuba soo aragno abu waail baa la yidhaha waa taabici weyn oo waqtigii rasuulka ilaahi malaa sooba gaadhayba adigu waa taabici weyn oo saxaabadii oo qayba ay joogaan baabu dhintaye abu waail ayaa la yidhaha waa shaqiiq ibnu salamana magaciisi had iyo goorna ishbaahyada de waxa weeye dhiba kolkol ruuxa shaki gelinaysa ama ku yar adkaynaysa garashadii magacyada la baranayay ee ninkii baa kol kuyu ku imanaya kol magac buu ku imanaya kolba dee ruuxii aan dee in badan waxyaalahan aan laba soconin ilmaam weyn u lahayna wixii baa dee dhici karta ka baahdo inaanu dee ninkii hore u qaadan bee magacan lahaaye bal abu waail baynu soo aragnay ee shaqiiq ibnu salamana waa magaciisii can abi mascuud albasri alansaari baan u jeedaa waa saxaabi kolkol abi mascuud albedrina uu yimaado bedrina bukhaari iyo horta waxay iyagu kuba tegeen dagaalkii beder inuu joogay oo sidaasay nisbadu tahay markaa nisbe xaqiiqi ay noqon walow culimadan siirada intooda badan ay leeyihin ninkani dagaalkii ma joogin saxaabiganiye bedrinimadan albedriyi la yidhaahaa waa degiduu degay kolley cuqbat bnu camrin baa magaciisa la yidhaha saxaabigan eh waxa weeyaan abu mascuud alansaari ibnu mascuudna dee waa kani waa kunya abu mascuud alansaari cuqbat bnu camrin albedrina bal waa arrinkaas eaimo bukhaariga ay ku jiraan baale waa joogay laakiin nimankii iyaguna culama u siire jaanibkana aqoonta sare usii lahaana iyagu waxay leeyiin ninkan kumay soo darin dadkii beder joogay qaala wuxuu yidhi waa degid bay leeyihiin meesha uu degay wuxuu yihi saxaabigaasi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi xuusiba waa la xisaabay rajulu nin baa la xisaabay dee waa markii uu dhintay minman kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey ahaa waa ummadii inaga horreysay falam yuujad lahu looma helin min alkhayri khayr xaggii dee kolley iimaankii waa jiraayo hadduu nin mushriga ahaa waa kaa ilahay hi in allaha laa yakfiru an yushraka bih aslan iimaan waa jiraayo wax khayr oo kaloo sameeyey baan jirinoo falam yuujad lahu looma helin min alkhayri khayrkii xaggii macnaa sida lafdi muslim shay-un weeye waa shay-un min alkhayr wax khayr oo uu sameeyo dee asalkaa kaba ziyaadsan muu jirin ilaa laakina anahu isagu kaana wuxua rajula nin yukhaalidu dheeha kollay nin tijaaro lana u ahaa dadku ku dhex jiray dadku la tacaamuloonayay oo in yukhaalidu wuxuu dheehi jiray oo dee la tacaamuli jiray annaasa dadka wa kaana muusira nin xoolalana uu ahaa xooluu lahaa waana dee tijaarana waa lahaa fa kaana wuxuu a yaamuru mid amra khilmaanahu dadka isaga u shaqaynaya khadamadiisi iyo dee addoomihiisi iyo dee uba shaqaynaya wuxuu amri jiray an yatajaawasu inay ka dhaafaan can ilmucsiri mana aanay ku adadkayn ruuxa mucsirkee dayn lagu leeyay markay ogaadaan inuu mucsir iyo wixii inay ka daayaan taas buu amri jiray oo ay kaba daayaan marka isagii khayr waa khayrkan kii uu lahaa waa khuluqii xasankaana halkaasi waa inoogaba mido dee waxa weeyaan tan qaala allahu caza wajal marka ilaahay baa yidhi wanaxnu annaga xaqo ku xaqle bidaalika arrinka tajaawuskaas weeye iyo dhaafitaanka iyo cafiga minhu annaga isaga kaga xaqleh fatajaawaza canhu ilaahay dembigiisii waa kaba dhaafay ninka aan khayrba lahayn laakiin khasladan dadka oo loo fudaydiyo waxyo siladood iyo u naxariistooda ay kuba sugnayd baa ilaahay ugu naxariiso uba dhaafayba weye bal taas wey debel markaa kolley xadiidka ta inoogu suganba waxa weeyaan un horta fadliga uu leeyahay in almusaamaxa ruuxii mucsirka ahaa oo wixii dee laga daayo ishadoo laga wadaayo ama qeyb kaba mida waxaa kaloo dee kaba mida indaarkiisii iyadii oo lagaba sugo waa nooc fudaydin bal iyadii oo aan lagu adadkayna loo fudaydiya taas weeye xagga marka leega indaarku waa waajib xagga shareecadeenna ruux hadduu mucsir yahay oonu wixii hayn in lagaba sugaa dee waa shay waajiba oo ilaahay baa yidhi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara dee waa xawaajiba in la sugo ilaa inta wax ka helayo kol hadduu duu cusro yahay laakiin maxaa ilah yidhi waan tasadaquu khayrun lakumo xagga laakiin in laga daayaa wixii iyada waa sunne iyadaana kaba sii khayr badan oo meel ay dhahaan culimadu dee qaaliban markay waajib iyo sunna meel kuba kulmaan waajibkaa fadli badan waayo way kala adagyiinba shay midi waa waajibo ruux hadduu ka tago uu ku dembaabayo midna waa sunne haddii uu kaba taga aanu ku dembaabahayn oo waajib iyo sunne waajibkaa fadli badan laakiin meelay tiriyaan halkani kaba mid tahay markay noqoto indaaru lmucsir iyo alwadcu canhu ruuxii mucsirkaa in wixii laga sugo iyo in laga daayo in laga sugaa waa waajib maxaana ka sii fadli badan iyadoo lagaba daayo dee waan tasadaqu sidaa ilaahay yidhi taas baa kaba fadli badan oo sunno halkan waajib kaba fadli badan weeye waajibkii kaba fadli badan bal haddaba taas oo kale in markaa taasaa inooguba sugan dee waxaa inooguba sugan ruuxu marka uu cid wax ku leeya ama la tacaamulayo si rasuulka ilahi yidhi raxima allahu rajula samxan idaa qadaa samxan ida qtadaa ama samxan idaa baaca iyo samxan ida ishtara dee sahlan dabacsan dadkii aan wax ku adkayna hadduu xaq uu leeya qaadanayo kale waasan haddii isagu wixii lahaa dee lagu lahaa gudanayo kale kaas oo xaggii bal markaa waa waana u duceeyey dee naxariisna waa mudanaya waa nooc naxariiseed oo raxmad aynu soo marnay dadkaa dee dadka u naxariista ilaahay uba naxariisanaye bal taa fadligeedna waa inooguba suganyo ninkii arrinkan uu laba imanaye ah ruuxii markay arkaan inuu mucsir yahay inuu yihi ka daaya wixii ka dhaafa tii baa ilaahay dembigiisii kagaba dhaafay waana khuluqa xasanka xadaثna mحamed بن سلام عan بn idriis qaala samictu abi yuxadiث can jadي عan abi hurayraةa suئila rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم kale xadiidkan waa xadiid aynu shalay soo marnay weeye sanadkii un baa inoo bedelmay oo bal maala aan imaka taase shalayta ayaynu soo marnay oo waaba meelihii aan ku joogsanay xadiidkan ku joogsanay kii ka horeeyey laba boqol iyo sagaal iyo sideetan laakiin sanadka hore muxuu ahaa halkan sheekhiisu moxamed ibnu salaamka iyo abu nucaym baa sheekhiisu ahaa ibnu diris halkiisiyaasna daawud ibnu yaziid baa ku jiray daawud ibnu yaziidkaasna aabihii oo yaziid ibnu cabdiraxmaan uu kaba warinayay inta kale waa abu hurayra un in daawud ibnu yaziidka shalay aan soo haynayna waa ibnu idris adeerkii adeerkii ruma weeyo aabihii laba dhashay waa nin daciifa laakiin shalay soo idhi ninkaa daawud ama ninkan ibnu idris waa imaam cabdullahi ibnu idris la idhaah macnaa imaam baan leeyahay maha raawi un waa nin marka la eego culimadii waktigiisiina ahaa hadday noqoto zuhdi iyo camal iyo cibaado iyo taqwana heerkii sare kaba gaadhay cilmina heer sare oo dadkii mutqiniinta ah ee xufaadda ahaa weeye xagga kalena cilmi iyo camal ayaa ilaahay isuguba daray waa cabdullaahi ibnu idriis daawud ibnu yaziidna adeerkii buu haban lahayd marka haddii dee shalay soo aragnay yaziid ibnu cabdiraxmaan oo xadiidkaa kuba jiroon lahaa isagaa inankiisa ka xoog badan dee yaanusan dee ibnu idriis yaanu noqoninbe waxa weeyaan awowgani waa yaziidkaas oo halkaan shalay soo marreen yihi daawud ibnu yaziid yaziidkaas oo yaziid ibnu cabdiraxmaana ayaa jaddigan imika halkan inoogu jiraya awowgani waa nin kaas weeye oo markaa wuxuu noqonayaa waa cabdullaahi ibnu idriis ibn yaziid ibn cabdiraxmaan marka cabdullahi ibn idriis yuu ka warinaya aabihii oo idriis ibn yaziid ibn cabdiraxmaan la idhaahayo isagoo atbaacu taabiciintii saa inankiisuba atbaacu taabiciintii laakiin kii ugu waaweynaa weeyo hiqa isagu raggaa hore waa ka xoog badan yahen shalay soo maray marka yaziid ibn cabdiraxmaanna yuu ka warinaya ama waxa weya idriis ibn yaziidna yuu ka warinaya aabbihii oo ah yaziid ibnu cabdiraxmaan oo daawud ibnu yaziidka shalay aan soo marray xadiidkaan kusoo marray aabbihii ahaa ayuu kaba warinayaa bal kaas weeye oo labadaa kale waan soo marray iminka cabdullahi ibnu idriis ayaa aabbihii idriis ka warinaya aabbihii idriisna aabbihii oo yaziid ibnu cabdiraxmaan la yidhaah ayuu xadiidka kaba warinaya yaziid markaa waa markaa ibnu cabdiraxmaan waa taabici waa kan abu hurayre kaba warinaya can abi hurayrata su-ila rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa la weydiiyey oo waxaa laygu yidhi ma akharu ma kii maxaa u badan oo cibaarad yudkhilu gelinaya dadka aljanata jannada waxa geliya dadka maxaa u badan qaala wuxuu uhi taqwa llahi wa xusnu اlkhuluq xadiidka markaa waa intii aan shalay soo maro imika laqba iguma dambayso sanadkii kole haddaan iska hubsanay qaala wuxu uhi wama akharu ma yudkhilu الnaara dadka waxaa naar geliya waxa ugu badana muxuu yahay oo dee kii saa'ilkaabaa dib u weydiiyey haddana qaala wuxuu uhi alajwafani alfamu walfarju shalay tan isaga xadiidka soo aragnay inta kale bal markaa maxalushaahidkuna waa xusnu اlkhuluq waa halkaa janno waxyaalaha lagu galo waxa ugu badan taas bay tahay dee markaa ruux kastaba inuu dabeecadiisa fiicneeyo weeye oo wakhaaliqi naqasa bikhuluqin xasan waa taa taqwadii laba socotoo siaan shalay soo sheegnayna taqwallaahina dee waa ruuxu mucaamaladii rabbigii la tacaamulayay iyo xidhiidhkii isagiiyo rabbigii ka dhexeeya oo fiicnaada weeye khuluqa xasankiina xidhiidhkii isagiiyo dadkii kaba dhexeeyuu fiicneeyo ama fiicnaado weeye taas baana janno ama meelaheedii saraa laguba mudanaya xdثna ibrahيم بن المنdir qال xdثna mعن عن معaaوiيaةa عن cabdالرحمن بن jubayr عan abيه عan نawاas بن سمعاn الأنصاaري bal صaxaabada koley صaxaabi baa fadli ahaan iyo sharaفaan uguba filano tarjama walo kolkol meel ay isaga yar baahan yihin in la yar tabtiyo imakama taabanaye waayo imika horteedna maynaan soo marin نawاas بن سمعاn الأنصاarي waana xadiiث hadda dee أxaadiiثii arbacيin kaba ruwaadii warinaysay kaba mida waa taas صaxaabiga cabdiرaحmaan iبn jubayr iبn nufeyr iyo abihiina kitaabka way nagu soo yar noqnoqdeen mucaawiyahana waa mucaawiyat ibnu صalix alxadrami nin la yidhaaho wadankii andalus waa dee firdows اlislaam اlmafquud ba qaadina waktigiisii ka ahaa ta atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaaya macna ibnu ciisena kolley ibrahim ibn mundir sheekha bukhaari ma taabanaya oo ade kolley nin soo noqnoqon eh macna ibnu ciisana marka la eego asxaabtii imaam malik iyo xertiisii raggii ugu itqaanka badnaa macna ibnu ciisa la yidhaho alghazaas malaa xirfadiisa ahayd ghazigan waa nooc xariirtoodee duudulgazi iyo waxaasba malaa daya xirfadiisa iyo shaqadiisa hadee alghazaas bay dhahaane waa adugu bal marka la eego min ahbati asxaabi imaami malikin xertii imaam malik raggii ugu itqaan iyo sabit markaaba waana dee aad iyo aad u heer sarreeya macna ibnu ciise wuxu uhi nawaas ibnu samcaan anahu sa'ala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay buu weydiiyey can اlbiri wاlsmi birigu weydiiyey kolley waa tii biriga abwaabtiisa bay inoogu wada horreeyey birulwaalid baynu soo maray macnihiisana waan soo aragnay bal haddaba birigii lakiin waxaan ihi waa ismu jaamicun lianwaac اlkhayro imika siladii dadka laba xidhiidhinayo suu imaam nawidhaayo runtii laba sheegaya iyo suxbadii fiicnayd iyo cishradii iyo bardaacadii oo yidhaha umuuraha caynkaasoo ah majaamicu xusni اlkhuluq ayaa lafdigan biri inoo shamlinaya birigii iyo walismi dembigii ayaan weydiiyey bal umuurahaas qaala markaa wuxuu uhi albiru birigu xusnu اlkhuluq marka maxay tahay waa biriga intiisa badan weeye sida alxaju caraf oo kale xajku waa carafo macnaa biriga intiisa weyniba waa atakhaluq bikhuluq اlxasan taasoo dabeeco kaba yeelatid khuluq xasanood kuba sifowdid ayaa biriga intiisii badnayd oo dee umuuraha aan tirinayba ay kaba mid yihiin walismu ismiguna maxaka kolley lafdiga muslim oo kale xadiid maxaaka oo iyada ficilkii uu noqdo kaa ficilka muctalka ah kana waa mudaacafe waa isla macne wixii raadeeya ku taraduda shaki iyo kugu rido waxyaalo fii sadri fii nafsika naftaada oo bimacnaa naftaadiibaa dee aan qalbigaaga iyo wixii baan u furfurnaan u waasac noqon samayntiisa iyo waxaan waayo kolley dee fidradan ilaahay subxaana wa tacaala dadka kuba abuuray ee marka la eego iyaguna dadku dee waxa weeyaan waxyaalaha aan lagu ammaanaye fiicanna dhici karta naftu ay dee si debacsanna kama xishoonayso kama khajilayse si sahlanna way ulamn waana jecesho ama xigi waa la jeceliyay waxyaalaha demiga iyo dadku ay kuba qoonsanayaanna naftii ay dee diideyso in laguba arko kale ges kalena khaasatan hadduu qalbigii iimaan iyo inuu taqwa ay kuba jirto waxyaalihii ismiga ahaa waa waxaan raybka iyo shaki iyo qalaq buu ruuxii kuba keenaya kii kale laba mid maaha tii baa uu yihi rasuulka ilaahay ismiga waa waxaa naftii ama naftaadii dee isaga raadeeye ee ay ku taraduda ee shaki iyo waxyaale kuba rida ee dee macnaa k ruuxii baa wuxuu tawahumaya waa ka joogsanaya waxani biluu dembi yahay waa taa rasuulka ilahina dacmaa yaribuka ilaa maa laa yaribuka xadiid kale uu kuba yidhi wاlsmu maa xaka fi الnafsi wataradada fi الsadr wain aftaaka الnaasu aftawka sida xadiidkii laftigiisii kaleba oo biriguna waa wixii naftu ay ku xasishee naftu ay u ilateen shaki ka gelinee taas waana ruuxii dee naftiisu hagaagsaneed qalbigiisu hagaagsanaa kii xumaanun weligii kuba jiray ee waxaani dabiico uiyo tan macaansanaya kaa lagama hadlayo waxa weeyaan ismiguna waa waxaa naftii dee ay in lagu arkano ruuxii uu naxayo gees kalena naft qalbigaan u waasac noqonin kaasna waa isma xataa haddii waxaani waa hagaagsan yahin lagugu fatwoodo qalbigaagii dib ugu laaban weeye wixii ta ad ka dareento waa ismiye ka dheerow un dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wain aftaaka naasu aftawkana ujeeddadu waxaani dhib ma laha waa jaa-is haddii xataa kol haddii aad xaalada aad dareemayso ka joogso weeye can اlbiri wاlsm qaala albir xusn اkhuluq wاlsm waxaka fii nafsik wakarihta aad nacdo an yaطalic calayhi الnaasu dadku inay macnaa yaطalica waa calayhinaasu oo yaطalica oo dadku ay arkaan oo adiga ay kuwa arkaan calayhi adoo isaga korkiisa ku sugan annaasu dadku wey oo dadku inay adigoo waxaan samaynaya lagu arko waxa diideyso eed la gabanayso dadkii kala xishoonaysaa ismi weeye waayo had iyo goor naftu dee madaxigiina way jeceshahayba dembigana way diidaa marka waxaan uu dee dadkii kala gabanayo kala dhuumanaye uu markaa nacayo in waxaan isagoo samaynaya ama ku dhex jira lagu arkaa waxaan toosnayn weeye waxaan toosnayne waxaasaa ismiye farah ka qaad weeyo kaba dheerow oo marka maxalshaahidkuna xusnu khuluqda weye baab lbkli bal juudkii iyo baynu soo haynay oo dee baabkiisii oo dee isaguna ahaa xusn اkhuluq oo koleynay baabna waa inoo horeeye lakiin baabkii juudkuna waan kusoo jirnay waataan axaadiistuba soo maray lakiin baabu xusn اkhuluqi idaa faqhu baab bkl bkliga baabkiisii waayo isaguna waa akhlaaqdii xunxumayd ayuu kaba mid yahay bkligu horena waa taa shuxigii iyo waxa uu leeyahy aynu sooba aragnay bartaas buu baabkeedi yahay xdثna cبداللahi بن أbي الأسود qال xdثna حmayd بن الأسود عن الحجاaج الصwاaفي qال xdثnي أbو الزبير qال xdثnي جابر qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal kolley dee waktigii haatan oo imika intii aan yar qabqabanay lakiin waxyaalaha inoo yar dambeeyo qabasho yar baahan ama aan ku yar joogsan karno saa daraaddeed ibnu abilswad isagoon cabdullaahi raacin oo ibnu abiaswad yidhi waynu hore uguma soo amarnay matiga iyo halkan sheekha bukhaari oon magaciisiya soo sheegna waa kan cabdullaahi xumayd ibn اlswad ibn اlashqar waa nin reer basre ahaayoo kolley dadkii atbaacu taabiciintii dhexe kaba mida ama saamino kuwa xaafid ibnu xajar kaba cabiro kaba cabire saduuqun yahimu qaliilan ee waa xumayd ibn aswad ibn lashqar baa la yidhaha nin atbaacu taabiciinta aan leenahay xajaaj isaga mar kalean waa nin hiqaatu ruwaad kaba mida xajaaj ibn abi cuثmaan abu cuثmaan kaasna maysare iyo waxyaalo kaleba o yidhaaheene bal waa nin hiqaahe wuxuu yihi markaa in jaabir ibn cabdillahi bn zubayrna hore inuu soo maray moxamed ibn muslim jaabir ibn cabdillaahi baa wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa yidhi man sayidukum sayidkiinu waa kuma yaa bani salimata reer bani salimow waxaa ii taalla aniga yaa bani salamata dee waxaa la arkaa nusqooyinkiinu inta badan inaanay xarakaysnayn salamata ii taalla waana qalad weeye ee yaa bani salimata taasba weeye waana qaladadan dee icraab iyo naxwo iyo wax kaloo taqaana aanay ku saxayn dabdin la dabdiyo oo ciddii taqaanay ay dabdiso unbaa umuuraha caynkaasa lagu saxdaayo dee si aydaan u qaldamin kolley laamta waa kasrinaysaan laamta waa kasrinaysaan haddaanu xarakaysnaynba si aan hadhow salama loo aqriyin waayo laxni bay noqon qalad bay noqon salima in la idhaah bal arrinna waan idiin sheegayaayoo daabid ah ee waxaa jirta in salima iyo salama labadaba luqada carbeed waa laga helayaa magacyadaas laakiin magaca badan ee ruwaadana ku badan saxaaba hadday tahay iyo intii ka dambeysay hadday kunyo tahay iyo hadday ismi tahayba waa salama abu salama waa ta aan arkaynay oo umu salama aan arkaynayo dee waxa weeyaan salamat bnul akwaciyo magaca aada u badan ee casharaadka ah hadday kunyo tahay iyo hadday magac tahayba waa salama laakiin maxaa jira qabiiladan aan hayno waa reerkaas markay noqoto waa jirib ansaaro waa jaabir ibnu cabdillaahi iyo jiribkoodii mucaad ibnu jabal iyo saxaabadaas jiribkoodaas waa jirib ansaara oo khasraja salima iyaga la yidhaahaa axaadiisana way kusoo noqnoqdaan dee kolley halkanun maahe waxaan dabdinaynaa axaadiisaan dabdinaynaa se xadiid macruufaayo marka tallaabadan in loo soo qaadiyo masjidka iyo inay tirsan tahay iyo lagaba hadlayo kale xadiidka waxaa kuba yimi araada banu salimata an yantaqiluu ilaa qurbi اlmasjid reer bani salima waxay dooneen inay masjidka agtiisa soo degaan si ay masjidkii rasuulka ugu soo dhowaadaan rasuulka ilaahay baa yihi ya bani salima diyaarakum tuktab aahaarukum war halkiinaa deganaada tallaabada idin tirsane xadiidkuna waa kaasan waa reerkan marka wixii aan sa ahayn ee salimaan reerkan odhanayna horta waa mid jaanibka yar weeyoo la dabdiyo laba shaksi baa jira ama laba nin nin camr bnu salima la yidhaah waa nin horta waktigii rasuulka waa jiray imaamna waa ahaayo reerkoodii buu imaam u ahaa laakiin suxbadiisa imika ma hubno rasuulka ilahi inuu tegay waayo toddoba jir buu ahaa marka uu reerkooda imaam ahaa markay reerkoodii reer bani jermi islaameen oo dee xadiidkiisna bukhaariya kuba sugan oo ninkii ugu dee qiraaco badnaa buu noqday markay reerku islaameen ee rasuulka ilahi ka idinku qiraaco badnay ha idin tukiyo isagaa tukinaye balkaa camr bnu salima la yidhaha isagana magaciisa salima lagu dabdiyaa waa bal markaa bal haddii dee aabihii uu markaa sa muuqato lamuu socon ee hadduu mar dambe u yimi rasuulka ilaahay warma hayno waana wakti dambe kolle waktigai carabi ay islaamaysay sanad fadxumaka dabadeede nin kaleo taabiciyo cabdillaahi ibnu salima la yidhaahna waa jira cabdillahi ibnu salima bes waa intaas camr ibnu salima iyo cabdillaahi ibnu salima almuraadi iyo reerkan reer bani salima intaas baa salima jirta wixii kale oo dhami salama loodhan allahuma nin saxiixa muslim ku sugan oo cabdulkhaaliq la yidhahba aabihii masalima mise waa salamo taas way ku kala duwan yihiin oo waa la isku khilaafsan yahay kuwa salimo ku dabdiya waa nin saxiix muslim ku sugan oo cabdulkhaaliq laba yidhaha ma ogi inuu kitaabkeena weli dee kitaabka abira o inooguba imaniyo in kale ninkaasoo kale salimo iyo salamo waa lay bes wax kale wixii kale waa salamaya bal ogaada un reerkan haddaba in salima arrin kalea jirto reerkan dee sanna way u yimaadaan raggoodii markay yimaadaan san jaabir ibnu cabdillaahi abi cabdullahi ibnu xaraam iyo mucaad ibnu jabal iyo kacb ibnu malik iyo waa reer ballaadhan dee saxaabo waaweyn ay kaba yimaadeene marka reerka nisbe ahaan ay u yimaadaane iyada markaa halkii siintan imaka laamtii kasrisnayd kasradii kuma daynayno waxaan odhanaynaaba asalamiyi laamtii waa la fadxinaya asalimiyi lama odhanayo oo laamtii waxa weeyaan kasradeedii fadxa loo bedelaa marka reerka nisbadiisa la sheegayo asalamiyu ayaa la odhanaya asalimiyu lama odhanayo bal waa dabdiyo dee kolley aan sahlanayna dhow ahaan saa kuwa dabdisa kutubta mutalifka mukhtalifkuna aimada inooguba dabdiyaane in inta badanna aan loo baraarugin oo qaladada iyo laxniyadaasun lagu socdo maca dee raggaa codde markaa dad bal waxaan leeya taa dabdiya aniga kitaabkaygana qaladkaa jire lakin de waa qalad aan ognay asal inay qalad tahay marka muxuu uhi rasuulka ilaahay man sayidukum ya bani salimata o odaygiina iyo ninka sayidka reerku weydiinaya odayga reerka iyo sayidka reerku waa kuma reer bani salima ya sayidkiina qulnaa waxaan idhi jadu bnu qaysin waa ninka kolkol alif iyo lam baa la geliya aljadu bnu qaysinna way idhahaane jadu bnu qays baa odayga iyagu yahay calaa ana nubakilo maca ana nubakilo iyaday jirto inaan bakhiilnimo u nisbayno weeye manaa aan ku tuhumno bukli bakilo waanu bakaylaynaa macnaa waxaan ka dhignaa mid bakaylo waan u nisbaynaa weyo ninku balanaa bakli bukli lagu tuhmana waa leeyahay oo arrinkaa waaban ku sheegnaaye laakiin haddana isagaa reerka oday u ah oo sayidkoodii u ah rasuulka ilaahay muxuu yihi qaala waayu daain adwa min albukli waayu daain macnaa cudurkeebaa ama waa kee cudurka adwa kolley asalku wuxuu aha adwa-u laakiin lafdiga daa hamsuu leeyahay marka adwa-u in la yidhaahay ahayde waa tasiil hamsadii la tasiiliye adwa ka xun cudurkeebaa ka xun weeye oo ka cudur badan ama kaba xun min albukli oo dee bukli cudurka ka xumi keebuu yahay oo ujeedadu ninkaa bakhiilkii dee sayidnimo uma soo bado cudur ka xumi maba jirto khaslada taa ka foosh xumi maxay tahay waayu daayin adwa min albukli ninkan jad ibnu qaysna kolley waa nin reerkan kaba mid ahaa bal waxaa lagu tuhmaa ama laguma sheegaa nifaaq oo horta maalintii barhkooda waa yidhaahaan markii dambe waa fiicnaaday waa la yidhaahaa dee ilaah baa xaqiiqada oge tan ognahay waxa weeye maalintii xudaybiye oo kale markay baycatu ridwaan dhacaysay awrkiisa dhinaciisuu fadhiyo ama kuma gabanayo dee baycadna kama qayb gelina oo bal matalan taase jad ibnu qays waa nin adigu nifaaq lagu tuhmaye waa ahaa walow la yidhaaho waad soo fiicnaaday ma jasminayo umuurahaas rasuulka ilahi wuxu uhi waayu daayin adwa min albukli bal sayidukum sayidkiinu camru bnu ljamuux oo ninkaas weeye waxa idin sayida waa nin deeq badnaana dee odayna ahaa ashraaftii iyo saadaadkoodiina ahaa dee jaahiliyadda islaamba dagaalkii uxudna laguma dilay camr bnu ljamuux ninkaas baa sayidkiinu yahay reer yahu ayuu yidhi kolley riwaayaadka dee samay maka jaabir xadiidkii baan haynaaye isagoo axaadiis cid kaleba ah oy warinayeenoo ama abu hurayre iyo anas iyo kacb bin malik iyo waxyaala way yimaadeenba riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku yimi bal sayidukum an bishr bn اlbara bishr bn اlbara ibn macruur bal kaas dee kolley malaa culimadan waxaabay kuwa jamciyaan dee markii hore tan bay hayde markuu isagu dhintay uxud baa laguma dilay oo shuhadaa uxud buu kaba mid yahay inuu rasuulka ilaahay bal dee bishri uu yihi kaas baa odaygeena ah bishr bn baranaysna maalintii khaybar rasuulka ilaahay markay naagtii yahuudiyada hayday dee neefka adiya intay keentay soo sumaysay dadkii cunay buu kaba mid ah rasuulka ilaahay dee dhib baa kaba gaadhay laakiin waa ki yihi ka joogsado cid kale malaa may liqine laakiin isagu luqmada waa liqayo markii dambe tiibuuba dhintay oo bishr bnu bara aabihina waa saxaabi kolley oo la arkay hijrada horteed dee intaan rasuulka ilaahay madiina soo gaadhin bara ibnu macruurin uu dhintay laakiin waa dadkii islaamay adugu bal waxa weeye rasuulka ilaahay wuxu uhi sayidkiinu camr bnu ljamuux weeye wa kaana camru camar wuxuu ahaa calaa asnaamihim asnaamtooda dee int fi ljahiliyati waqtigii jahiliyagii de asnaam waa la wada weyneynayay asnaamtoodu buu waqtigii jaahiliyada kuma sugnaayo waa dadkii dee dhaqaalayn jiray ee ama dhowri jiray bal dee kutubta siirada iyo sida dee inooguma sugan dee ama tarjamada dee kutubta siiradaasala u noqoto kutubtan saxaabada oo kale markii ugu horreeyey ee ansaari dee rasuulkii ilaahay isagoon madiine imad baa islaamku soo gaadhay lix nin iyabaa la kulmay rasuulkii ilaahay oo islaamo haddana waa kuwii sanadii labaad labiyo toban soo noqday oo rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayhi wuu raaciyeyna markii hore saxaabigii muscab ibnu cumayr iyo camr ibnu mm maktuum iyana way ka daba tegeen oo dad aad u badan baa islaamay intaanu rasuulka ilaahay ba imanoo baycat alcaqaba athaaniya dad toddobaatan ka badan baa rasuulka ilaahay baycada la galay hijiradna waa markay bilaabmaysay dadkii islaamiyna waxaa ka mid aha dhalinyaradii reerka ayaa reer kaba islaamay kaba mid ahaa intaas waxaa ka mid aha inankiisii mucaad ibnu camr ibn ljamuux waa ninkii dee ka qayb qaatay waxa weeyaan dilkii abujahal iyona maalintii beder mucaad ibnu camr ibn ljamuux iyo mucaad ibnu jabal iyo raggaa qiimaha badan oo sanan buu lahaa baa la yidhaahaa khashab kaba samaysnaayo uu dhowri jiray oo guriga u yaalay oo habeenkii mala markuu seexdiya bay soo carara waa inankiisa iyo mucaad iyo intay qaadaan bay meelaha godadka xufrooyinkaa dee dadkuna xaajadooda kanifya lama lahayn in lala tegi jiray ayay ku ridaan markuu ayuu tagaayo isagoo halkaa yaalo intuu ka soo saaro dee uu maydho oo dee meel saxariyax bay ku dhex tuureen be ay bal udgooneeyu odhan jiray haddaan ogahay ruuxa waxaan kugu samaynaya lauksiyanahu tiibuu maalintii dambe waxaa dhacday markay tii kusoo noqnoqotay inuu seef isagii usul yihi de bal haddaad nafci leedahay bal istaafacud adigu waatadoo kalea way soo carre waa ciidankiisii iyo mucaad ibnu jabal iyo ragga labada mucaadiyo way soo qaadeen oo seeftii way ka qaadeen markaasay geeyeen oo meel goof ahayd bay geeyeen oy ku rideen oo ay bakti ahaabay ku xidheen markii dambe ayuu dul yimi isagu dee doondoonkii oo markaasuu arkay xaaladii ilaahay ba caqligiisi iyo garashadiisii usoo celiyey oo markaasuu markaa muxuu yihi ba low kunta ilaaha lam takun waxa tallaahi low kunta ilaaha lam takun anta wakalbun wasta bri wasta bicrin fii qaran ilah baan ku dhaartay haddaad ilaah tahay adiyo ay halkan xarig kumaydaan wada xidhnaateen ceel dhexdii buu yidhi dee markiibuu islaamaybo de waa kan dagaalkii uxudnaa dadkii lagu dilah nin malaa waa dhutinayay bo haddana de adigu bal waxa weeyaan waa lagu dilo xafla camr cabdillahi bnu camr waa jaabir abihiya waa meel markii hore lagu wadaasay mar dambe oo dee bira dabadoodna waa lakala saaray be bal adigu waa ninkaas weeye oo isagiina markaa dee taa ay sameeyeen baa ilaahay markii arrinkiibuu gorto tallaahi low kunta ilaaha lam takun anta wakalbun wasta bi'rin fii qaran ayuu yihi qarankuna waa xabligii adiyo ay halkaa kuma idaa wada jirteen haddaad adigu ilaah tahay taas buu yidhi adigu siiba dee rushdigiisii ilaahay garashadii waana weli rasuulku ma iman oo deetuu islaamaybe wakaana camru calaa asnaamin fi ljaahiliyati wakaana wuxuu ahaa waajuudkiisiiba yuulimu mid weliimeeyo can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm ida taزawaja dee waa sanadihii koobnaaye rasuulka ilaahay wada joogeen haddii rasuulka ilaahay guursaday weliimaduu ka qali jiray isagaa rasuulka ilaahay waajuudkiisiiya weliimada ama bixin jiray oo kaba qali jiray rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh bal markaa aduu kolley bukliga iyo denmigiisa iyo baljuudkii wataa labadoodii wuxuu ku kala fadilay de kolley way kala islaamnimo fiicnaayeenana waa baljuudkii arrimu waa inooguba sugaya xdثna محamed بن سلام qال xadثna هushaym عan cabdالملك بن عmayr qال xadثna wrاd kاtب المغيرaةi qال kunt kataba معaawiyaة ilى المغيرaة بن شhuعبة xadيiثkan horeynu usoo maray waa xadiidkii لحyo tobnaad ee kitaabka markaa laakiin jumlooyinka dambe ama qeybta dambe o berigaaba sheegnay ayaa halkaa aanu muu dhamayn imika waa dhameeyey sanadkuna moxamed ibnu salaam saasun buu ahaaye halkan husheim ibnu bashiir baa jariir ku jiray un inta kale ismay bedelin ee halkaas baa jariir ahayd markaa mucaawiya mugiirat ibnu shucbo waraaqu qorayo wuxuu ku yihi aniktub qor ilaya aniga bishayin shay ii soo qor samicta wa aada maqashay min rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilah ad kaba maqashay fakataba ilayhi mugiiratu mugiira u qoray oo mugiira ayaa u qoray markaasina mucaawiya wuxuu ku yihi waraaq buu u diray waraad baa qoray ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam kaana wuxuu yanhaa mid dadka u diida can qiila waqaala saasaa la yidhi iyo saasaa hebel yidhi oo hadalkaa badan iyo waxaan la hubin oo la warramo iyo waxyaalaha caynkaasa horeynuu soo sharaxnay waidaacat اlmaali xoolaha oo la dayaco waa xoolihii haddii macsiyo haba yaraadee lagu bixiyo waa idaacadii maal dee tabdiirkii kale oo waxyaalahaas kalena iyo israafkiina waa idaacadii maalka iyadoo la ilaalin waayo maalkood dhowran weydood xafidi weydo taas oo kale waxyaalaha o dhanba waa idaacatlmaaliya rasuulka ilaahay waa nahiyey wa kahrati su-aali su-aasha badan oo dee ama su-aal cilmi oon loo baahnayn haba noqoto ama ruuxan ku hubsa iyo bal eeg jawaabtiisaoo ha qaldamayo oo wax dadkaada ama dhalinyaro kaba badan oo kale ruuxii waxaan uma baahnayn ninkanuu doonayaa inuu qaldamo naha can ilquluudaat xadiisaha ku yimi zalladiis ama bal masaladii sidii ugu jawaabo aada eegtisa aad hadhow aada meelaha uga sheeg sheegto saasuu yahay saasuu yahay oo kale iyo iyo dee su-aashii badnayd ee maalka oo kale ruuxu dee daruur ahaan cid wuxuu weydiisanaya waxyaalaha o dhanba way noo shamlinaysaa wacan manci wahaati mancin wixii dee ruuxa laazimay xaqi iyo ay ahayd waajibka ay ku ahayd inuu guto sida zake iyo wax lamida oo laba manciyo ama xuquuqdii kale laguba lahaa hati waxaanu lahay inuu dalbo ken weeye mancina waa mancin hatin waa ken oo ujeedadu waxaan isagu lahayn oo kale oo uu dalbo oo uu doono dalabu maa laysa lahu tana mancu ma caleyhi icطaahu wey wixii dee inuu bixiyo ay ahayd ama inuu guto u manciyo bal waa cuquuq lmuhaad intan dambe waa intii aynaan hore usoo marin laakiin aan sii sheegnay bal baabkaasna a munaasib u ahaan sida cuquuq lmuhaad aan laguma keeno waayo waa abwaabti bir lwaalideyn baan xadiidka kuba soo maray hooyooyinka caaqnimadii lagu caaq noqonayo dee iyaga xaggaa marka la eego cuquuqooda badan oo dadku aabi aabay kaba baqdaane laakiin hooyadii aan lagaba baqanaya tan baa loo khaas yeeleyna caaqinimada aabana waa iyaduna dembigaa weyne wacan wacdi lbanaati hablihii oo iyagoo noolnoolaasa waa caado carbeed oo dee ama barhkood ay lahaan jireen oo ama ceebka baqad ha noqoto ama kolkol inamadana ay u diri jireenba maxaad siin daraaddeed iyo waxyaalahaasoo oo umuuro bal dee kolley mashhuur ahaydba weyn xadثna هiشhام بن cabdالملك qال samعtu بن عuyaynةa qال samعtu بن المنkdiri qال samعtu jaaبiرا xadيiثkana waa mkrr waynu soo maray dee kolkol asanidu in yar ha isbedesho qaala wuxuu yihi jaaبir بن cabdاللahi ma suئila النabiy صلى الlaه عليه وasلم rasuulka ilaahi lama weydiin can شhayءin شhay qad aصل ahaanba weligiiba wax lama weydiisan faqaala la waata aynu soo maro la mancina ma odhan kolkol laa اctidaara qul laa ajidu ma axmilukum عalayhi taas haddii aanu hayno waa aamusi jiray ama wacdi macruufa ama waxbuu ugu ballan qaadi jiray ilaa mancin un rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa khuluqiisaa fiicnaa iyo juudkiisii badnaydba weeye taas muu odhan wey baablmaali saalix lmari saalix kolley waa xadiis in yar bu yar dheeraanay allah subxana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk